Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa kusoo badanaya gabdhaha tegaya goobaha jir dhiska ah ee laga hirgeliyay magaaladaas. Gabdhahan ayaa si maalinlaha ah u sameeya jimicsi joogto ah si ay u helaan jir qurux badan. Umayma Cabdulqaadir Maxamed, macalimadda jiimka Deero ee magaalada Beledweyne ayaa ka warbixisay casharada ay siiso gabdhahan miisaanka jidhkooda dhimaya si ay u helaan jir dhisan.
Waxaa igu dhiirigeliyey inaan aniga nafteyda ka shaqeeyo oo caafimaadkaygana aan ka shaqeeyo maadaama jimkan caafimaad yahay naftaadana aa ku quruxsanaysid aan meel iska soo saaro saa u noqdo qof oo marka aniga is arka aa u dareemo inaa qurux badanahay aa kalsooni u dareemo hadaada qurxanayn kalsooni wax ee meesha ma yaalaa maahan hadda intaa ka shaqeynayo adi shan bilood camal waa ka shaqeeya hal sana camal aa dhiganaya anigana wax cabaar maadaama ay tahay wax aa kusoo dhex jiray khibrad dheeraad ahna aa u leeyahay saas waay haa aadow weyn inta meeshaan macalimaad ka noqonin ka hor aniga arday wax bartaa ahay maadaama hadda asxaabtii horeetana aa leeyahay oo weli aa wada xiriirno mar walba waa ku dhiirgeliya inay imaadaan ee meeshaan wax ka bartaan ee jirkoodii quruxdoodii caafimaadkooda ka shaqeeyaan wayna imaadaan waana wada joognaa hadda inuu socod badan sameeyo oo kaardiyo sameeyo inuu bayskiilka badsado sidoo kale oo boodboodka iyo waxyaalahaas oo badsado waay ee sidoo kale cuntada xitaa inuu iska saxo oo qofka dhaydka laga sax dhexlaan wax ma shaqaynayan sooma dhanka kale qaar ka mid ah gabdhaha dhigta jiimka deero ayaa dhankooda ka warbixiyey doonistooda ku aadan dhimista miisaanka jirhkooda iyo dhisidiisa waxaa igu dhaliyey aniga miisaankayga intaa marka hore ka raba ma ahayn bcas olmost seven k g aa igu darsantay markaa intaan jiimka imaanin ka hor bythe way waa iska jaray waxaa tagay todobaatan iyo sagaal kiilo markii hore intaana jiimka imaanin inkastoo cuntadaa iska saxaama daayatka iga degtay lix kiilo toddoba kiilo halkan waxaa imaada anoo toddobaatan iyo laba kiilo ah jiimka hadda waxaa dhigtaa ilaa iyo muddo bis sideedaad sideedeedaa imaaday adoo almost bish sagaalaada waxaa marayso eighteen marka waxaa iga degtay waxaa ahay hadda lixdan iyo toddoba kiilo inkastoo boontiyaal ay la socdaan baida wey ani waxaa u rabay inaa miisaanka iskaga dhimo intaasay aheeda bicause caafimaadkeeda ku jiro miisaankayga konton iyo afar waa waxaa rabaa konton iyo sideed meelasina noqdo